bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadan idinku haya warka habeennimo idaacadda jowhar kuwooda ugu door karoon ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeer ku tegay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa si uu ugu kurgalo shaqooyinka ka socda wasaaradda shir ku saabsan wax kabeddelka dastuurka ee qodobada shanaad iyo sagaalaad oo lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya oo qabatay kulan looga hadlayay diyaarinta qorshe howleedka hay-adaha dowladda ee wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya oo safar shaqo ku jooga gobolka gedo oo maanta kormeer ku tega taliska ciidanka booliska degmada garbaharey ee gobolkaasi qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinkugu hayaa dhegeystayaal u diyaargarooba warka oo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jawaar taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha labiyo tobnaad laba kun afariyo labaatan warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeer shaqo waxa maanta uu ku tegay xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa si uu ugu kurgalo shaqooyinka ka socda wasaaraddaasi xanad karaama ayaa warkan muqdisho nooga soo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saale axmed jaamac oo muddooyinkii dambe kormeer ku sameynayey wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ayaa maanta mar kale kormeer shaqo ku tegay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa si uu u kurgalo howlaha baaxadda leh ee wasaaradda intuu ku guda jiro kormeerka ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxauu la kulmay mas-uuliyiinta wasaaradda kuwaasoo uga warbixiyay adeegyada muhiimka ah ee bulshada u heyso wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaan xanaanada xoolaha ilaalinta dhirta iyo horumarada kale iyo sidoo kale qorshayaasha wasaaradda eegsanaysa sanadka cusub ee laba kun shan iyo labaatan ugu horeyn wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane xasan xuseen ayaa ugu warbixiyey ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka howlaha shaqo howlaha shaqo ilaa hadda hirgelay iyo qorshayaasha kale ee qoshuu yahay inuu fuliso wasaaradda xanaanada xoolaha booqashadii waayahan bacad ku waday guud ahaan inaad ugu hurgashid shaqooyinka ka socda dalka aad maanta aad wasaaradda xanaanada xoolaha aad ku joogtid oo wasaarad lafdhabar u ummadan soomaaliyeed aad joogtid waa kugu soo dhaweyneynaa farxad iyo wanaagayna noo tahay aniga iyo wasiiru dowlaha ayaa hadda meesha xaadir ku ahayn tiimka inta fadhiya waxay isugu jiraan agaasimayaal iyo la taliyaal adiga tiimkaagaba waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweyno wixii warbixina waxa bixin doona agaasimayaasha ayagaa ka warbixin doona iyo howlaha socdo aniga keliya warka waxaan u qaatay inaan ku dhaho kusoo dhawow wasaaradda xanaanada xoolaha
dhanka kale ra-isul wasaar ku-xigeenka dalka mudane saale axmed jaamac ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in qorshaha wasaaradda xanaanada xoolaha la waafajiyo qorshaha isbeddelka qaran ee n t b kaasi oo hamiyad ballaaran siinaya isku-tashiga dadka soomaaliyeed iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha
xoolo lagu qiyaasay ilaa lixdan milyan ayaa dalkani uu ilaahay ku manaystay taariikhiyan iyo haddana waa uma uun aha dee waxay manaafacadsadaan oo ama ay caana ka listaan ama hilibkiisa cunaane waanay dhoofsadaan oo lacag adag baa ka soo gasha waxaa adduunka aynu ka soo waaridayno adduunweynaha ee bur leh ee sonkor leh ee cuntooyin kale leh dad baa sida xoolahenan ugu tabcayno ugu tabcayana marka adduunkana markay dalalku wax kala iibsanayaan waxaa la eegaa waxa la yidhaha trade deficit bal dalka lacagta ka baxda iyo waxaa soo gala teebaa badan dabcan boqolkiiba toddobaatan cuntada la cuno dibadda laga keena dalka taasna waxyaabaha lagu bedeli karo waxaa ka mid a inaynu kobcino habka xoolaha aynu dhaqayno maanta annagu waxaanu u soconnay bal inaan u kuurgalno hawsha aad haysaan dabcan de wasiirku golaha wasiiraduna la fadhiya si joogtaa baan warbixin u helnaa xubno wasaaradda ka tirsan oo firfircoon baku azerbaijan baanu isku aragnay shaqo wacan bay hayeen run ahaantii annagu maanta waxaanu rabnaa horta bal inaanu eegno hanaanka wasaaraddu ay u dhisan tahay xaaladda wada shaqayn ee waxyaha kala duwan ee wasaaradda iyo hoggaankeeda wasaaraddu sida ay ula shaqaynayso qeybaha kale ee dowladda ee shaqadu ay ka dhexayso ama wasaaradda biyaha ha ahaato ama environmentka ha ahaato ama wasaaradaha kale ee ay jaalka yihiin ha ahaato waxaanu kaloo eegaynaa bal attendanceka shaqaaluhu siduu u yahay si joogtaa ma u yimaadaan duruufaha noocaasa barnaamijyada waaweyn ee aada wadaan maxay yihiin haddii markaa warbixinta markaad bixinaysaan aad jawaabihiina ama waraahihiina su-aalaha ku dul istaagtaan shaqada noo fududaan lahayd
kormeerkan ayaa qayb ka ah kormeerada toddobaadii lasoo dhaafay mudane saal axmed jaamac ra-iisul ku-xigeenka dalka uu ku tegayay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda si loo kor jeegteeyo shaqada xukuumadda dan qaran u haysa bulshada soomaaliyeed shir ku saabsan wax ka beddelka dastuurka qodobada shanaad iyo sagaalaad ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya maxamed daahir degene ayaa warkan muqdisho inooga soo diray
koox waliba gaadkeeda kula kulanay muqdisho aragtibaa shirkan ku saabsanaa la tashiga wejiga labaad ee wax ka beddelka cutubyada shanaad ilaa iyo sagaalaad ee dastuurka dalka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota hay-adaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya kuwaasi oo taladooda ku biirinaya wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan qodobada shanaad ilaa iyo sagaalaad ee dastuurka soomaaliya daalada socda oo maraya wejigii labaad ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan kuwaasi oo talooyin dhowr ah ku biiriyey wax ka beddelka cutubyada shanaad ilaa iyo sagaalaad ee dastuurka soomaaliya waxaa ugu horreyn goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo kaasi oo sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay sidii bulshada soomaaliyeed looga talagelin lahaa wax ka beddelka dastuurka dalka waxaana uu sheegay inay diyaariyeen goobo loogu talagalay in ummadda lagula kulmo gaar ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka banaadir sida haweenka dhallinyarada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo loo baahan yahay inay kaalin ku yeeshaan wax ka beddelka cutubyada shanaad ilaa iyo sagaalaad ee dastuurka soomaaliya qof kastoo magaaladan degan wuxuu rabaa magaaladan maanta sida ay tahay ama maamulkeedu u yahay inay ka baxdo sidaa darteed waxaan rabnaa in la ballaariyo wada tashiyada intaan laga ballaariyo gaar ahaan gobolka banaadir markii la yidhaha hadda shaqadaas waaba miiske waa saarneed waa wadnay wasaaradda iyo maaragta guddiyaduna waxaan u diyaarina meeshii ay dadka aragtiyadooda ku dhagaysa lahaayeen magaaladan afar ay u qaybsantaa markii maamul ahaan la yidhaahdo afarteeda qayb inaa qaybba martagtiin halkaas dadka maaragta la isugu geeyo aragtiyadooda la dhagaysto aada iyo aad ay muhiim u tahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo ka sheekeeyey tallaabooyinkii iyo wejiyadii uu soo maray la tashiga dastuurka dalka iyadoo hadda la joogo wejigii labaad ee la tashiga wax ka beddelka cutubiyada shanaad ilaa iyo sagaalaad ee dastuurka waxaana ay sheegeen inay muhiim tahay aragtida bulshada soomaaliyeed ra'yiga aada dhiibateen sida muwaadiniinta kaleba ra'yigooda loo ururinaya baa loo ururinayaa waanay gudbaysaa hadhowna waxay noqonaysaa waxaas oo la qoray oo la hagaajiyey in deetana ay doodii ka mid noqoto marka horta arrintaana waa qabtaan runtii waxaa kaloon rabaa inaan iyana idiin sheego inaanay maanta uun ku dhammayn inay tahay barnaamijkuu soconayaa weliba jaabtarrana ay noo hadheen kuwan laftoodana doodooda way way way soconaysaa fursado badanna in lasa siiyo waa muhiim runtii dood macno leh oo aada loogu baahnaa runtii dadkuna aad ay u danaynayaan inay ra'yigooda dhiibtaan danaynayaan runtii dastuurkooda inay ku yeeshaan runtii tala saxa dooda maanta meeshaan ka dhacda waxaan isleeyahay waxay runtii u furaysaa guddiga in sanadka cusub ay noo dhalanaya laba kun shan iyo labaatanka in baaxadda la rabo la tashiga in la sameeyo in aada loo ballaariyo waktiga koobanna laga baxo wakti weyn oo waasaca dadka ay waxooda ra'yigooda ku dhiban karaan runtii in la siiyo runtii talooyinkaas soo jeediseen waxaan rajeynayaa insha allah in lagu dabaqi doono sanadka cusub ee hadda noo dhalan doono tallaabadan ay qaaday wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya ayaa muujinaysaa in bulshada soomaaliyeed laga talageliyo wax ka beddelka dastuurka dalka iyadoo ay muhiim tahay in laysla eego qodobada shanaad ilaa iyo sagaalaad ee dastuurka soomaaliya wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa qabatay kulan looga hadlaya diyaarinta qorshe howleedka hay-adaha dowladda ee laba kun shan iyo labaatan nima xasan cali ayaa warkan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya inooga soo dirtay kulankan oo ay kasoo qayb galeen agaasimo waaxidyada wasaaradaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socday hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka furmay xarunta dhexe ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka xubnihii kasoo qayb galay ayaa aada uga dooday waxqabadkii sanadkan dhammaan hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya u qabsoomay horumaradii la sameeyey iyo in la caddeeyo waxyaabaha u qorshaysan sanadka soo socda waxaa keliya rabay laba arrimood inaan ku baraarujiyo oo harta kow arrintan qorshaha diyaarintan qorshuhu faa'iido weyn bay dalka u leedahay laakiin waa dhayalsanna Een, hadda qorshihii sagaalaad baa dhammaaday Een, sanadka san waxaan ka soo saarnaa wax la yidhaahdo een, eh, report baanu ka soo saarnaa la yidhahdo annual performance review oo qeyb weyn ka soo qaatay geed socodkii deyn cafinta oo ahayd halkii i m f t world banku kala socdeen waxyaabaha ka qabsomeerta qorshahan Een, waxaa kaloonu ka soo saarnaa iyadana waxyaabahan economic outlooga iyo xog badan oo dalkan loo isticmaalo oo meelahay kasoo baxaysay arrinta labaad ee jirta waxa weeyaan waxaan rabnaa inaanu bal isku mid ka dhigno een, commitment sheetka xafiiska ra-iisul wasaaridu weydiin jiray iyo kan si aanay laba shaqaydi ku noqonin oo hal mar u wada diyaarisaan hal marna idin wada dhaafaan agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xasan shire oo shirka maanta furay ayaa sheegay in sanadkani wax badani u qabsoomeen loona baahan yahay in waaxyaha qorshaynta ee wasaaradaha iyo wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalka soomaaliya ay isku xirnaadaan la islana socdo si loogu xisaabtamo horumarinta qorshayaasha dowladda laakiin aan isu nimaano oon ka wadahadno qorshaha wasaaraduhu ay ka shaqaynayaan labada kun iyo labaatan iyo shanta inaan ka shaqayna aad bay muhiim u tahay Ee, sababtuna waxa weeye haddii aad tihiin waaxyaha qorshaynta aad baa inoogu dhowdihiin laba wax oo aad inaga muhiim noogu ah waa waaxda qorshaynta iyo waaxda qiimaynta iyo kormeerka waa labada waxay aad isula shaqeeya Een, sida caadiga hay-adaha kalena waxaaba ka suurtooday inay isku jiraanba badi oo ay yihiin qorshayn iyo ay isku jiraan eh, eh, waaxdii qorshaynta iyo waaxdii qiimaynta iyo kormeerka intay isku wada jiraan Een, waan ka wada dhergsannahay howlaha socday ee qaran ee socday dhinaca isbeddelka qorshaha qaran ee aad ka shaqaynayseen Een, sanadkii aan hadda gabagabada noo aha oo dhan oon ka shaqaynaynay Een, qorshahan waa dadkii ama een, howlwadeennadii een, feed gareeyo een, xoogaha badan ee lagu isticmaalayo wax ka qabtay baad ahaydeen Een, waxaad mooddaa shirkan inuu in badan inoo fududaan doono Een, sababtoo ah qorshihii qaran oo aad intaa kasoo shaqaynayseen oo lagu shaqaynayay unbaa dhaqangelintiisa loo gudbi doonaa marka shaqada xooggeeda waxaad mooddaa inaan sanadkan lasoo qabtay Een, waxaan rajaynaynaa marka in si dhow aan iskula shaqayno oo waaxyaha qorshaynta ee een, dowladda heer een, een, federaal iyo kuwa heer maamul goboleedba inaan si dhow iskala shaqayno hawshan wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta maamulka hirshabelle cabdirasaaq aadan geedi oo kulan ka soo xiray ayaa isna kula dardaarmay in la xoojiyo qorshayaasha hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya ismaashi ka soo qayb galay Een, waxaan filayaa in maashta aan madashan maanta ku wada lahayn kulan muhiim ah oo runtii aad eh, faa'iido ugu leh dowladda guud ahaan eh, qaranka oo dhan marka wax badan dhihi maayo waa soo xiran yahay shirka waa inoo xiran yahay waa mahadsantihiin wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo safar shaqo ku jooga gobolka gadow ayaa maanta waxa uu tegay taliska ciidanka booliska ee degmada garbahare ee gobolkaasi waxaana saraakiisha iyo ciidanka halkaasi jooga uu faray in ay u diyaargaroobaan sugidda amniga doorashooyinka qof iyo codka ah oo dalka la filayo inay ka dhacdo
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan soo booqanno Ee, baryahan saad la socotaan laba usbuuc ku dhowaad waxaan joognay magaalada garbaharey annagoo shaqooyin kale fara badan ku jirnay oo dhinacyo badan taabanahayo shaqada ugu muhiimsan ay tahay shaqada amniga wax walba amniga ugu horreeya maxaa yeelay nebi ibraahim markuu kabcada dhisay waxa uu ka hadlay koowaad oo ilaahay uu ka baryey amni bay ahayd marka amni haddaan la helin wax kaloo dhaqaaqahi ma lahan ciidanka amniga marka ee, bulshada ku dhex jira waa ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo gaafureegahaya bannaanka oo muxuu ahaa cadowgii muxuu ahaa ee, ee, argixisada ahaa aad iska kaalmaysanaysaan oodan uga harin isaga laftirkiisa oo dagaalka aad kula jirtaan Ee, saad la socotaan labadaas usbuuc oo aan joognay waxaan samaynaynay muxuu ahaa u koorgelid aan ugu koorgelaynay habsam u socodka howlaha dowladda ay ka waddo muxuu ahaa guud ahaan gobolka gado gaar ahaan degmada garbaharey oo ah xarunta gobolka gado waad la socotaan ee, dowladda soomaaliya ee, uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu ra-iisul wasaaraha ka yahay Xam- xamse cabdi barre ee, iyo iyo wasi- golaha wasiirada iyo baarlamaanka labada aqalba ninka ceelka ninka ku- ku garbiya wuxuu yidhi igama dhagiiride ha igu riixin buu yidhi intaas waxaad wada haysataan idinkoo difaacna ku jiro qorigiinina haysto kii yaraana waad wadataan baan umalaynayaayo saas la wadanahayay waad la socotaan waxba inkuma seegana baraha bulshada ama mataqaanaa warbaahinta waxba inkuma seegano waxyaalihii tirar ku ahaa dowladda oo kow amniga ahaa oo laba amniga ahaa oo saddex amniga ahaa waxaa afar ka ahaa wax la yidhaahdo dhammaystirka dastuurka mar haddii dastuurkii la bilaabay oo la beelmariyey waxa la yidhaahdo in loo kaco eh, doorasho qof iyo cod ah uu dalka u- u u dareersaday oo ilaahay hadduu kuu samato ogol yahay deegaan doorashada ninka muxuu ahaa eh, deeg- golaha golaha deegaankana muxuu ahaa la qaatay in in in la qaato waxaa laga marmaan noqotay in dalka soomaaliya meelaha ay ka hergeli gasho- ay ka hergeli karto doora- doorashadaas in la aado oo aadaan howlwadeennada ay aadaan oo ay aadaan golaha fulinta ay aadaan oo ay aadaan xildhibaanada labada aqal ay aadaan ilaa iyo meel kastaba ha ahaatee saad la socotaan waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka gado ama jubbaland dhulka la yidhaahdo in siddeed degmo ay nooga soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda diyaarad sidee boqol siddeetan iyo kow qof oo rakaab ah ayaa ku burburtay garoon diyaaradeed ku yaala dalka kuuriyada koofureed waxaana ku geeriyooday ugu yaraan boqol iyo labaatan qof sida ay sheegeen saraakiisha debdemiska ee dalkaasi wakaaladda wararka yonhab ayaa sheegtay in diyaaradda ay ka soo kacday dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan waxayna ku dhacday derbiga garoonka diyaaradaha ee muan international airport ee ku yaala koonfur galbeed ee dalkaasi diyaaradda jejo air oo siday boqol todobaatan iyo shan rakaab ah iyo lix shaqaale ah ayaa ka soo laabatay magaalada bangkok ee dalka thailand waxayna burburtay xilli ay soo cagdhigatay saacaddu markay ahayd saddexdii subaxnimo xilliga gudaha thailand ilaa iyo hadda laba qof ayaa nolol lagu helay waxaana weli socda howlaha samata bixinta sida uu wakaalada wararka reuters u sheegay sarkaal ka tirsan debdemiska rakaabka la socday diyaaradda ayaa waxaa ku jiray boqol todobaatan iyo saddex u dhashay kuuriyada koonfureed iyo laba thailand u dhashay sida ay sheegtay yonhab dadka la xaqiijiyey inay dhinteen ayaa waxaa ku jiray soddon iyo toddoba dumar ah iyo shan iyo labaatan rag ah ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysay burburka diyaaradda balse warbaahinta gudaha ayaa ku warramaysa in laga yaabo in ay ka dhalatay shimbiro ku dhacay nidaamka diyaaradda warkii habeen dhegeystayaal ood kala socoteen idaacadda jowhar waa inaga intaa